waxaa laga yaabaa inaanad adigu naftaada aaminsanayn balse ay ku aaminsan yihiin dadka kula jooga waxaa laga yaabaa inay taalantii ilaahay ku siiyey ood hibo leedahay balse hibadaada adigu aanad aaminsanaynee asxaabtaada ehelkaaga rafiiqaaga dadka kula jooga ay ku aaminsan yihiin waxaan tusaale kuu ah baddalka ama agtarka qisadeenna maalin maalmaha ka mid a isagoo fadhiya magaalada balermo meelaha kafayadii lagu cabbo ama lagu jilgareeyo ayaa waxaa dhacday saaxiibkii baa ku yidhi nambar wan baad dunida ka noqonaysaa nambar wan ayaad ka noqonaysaa ciyaartoyda dunida maaha wax hawl yar inuu kelmaddaa idhaahdo wuu ku qoslay kadibna wuxuu ku yidhi ayu crazy miyaad waalantay kadibna wuxuu yidhi haddaan hadda gool dhaliyo saasaan u dabaaldegi doonaa anigoo kuleh ayu crazy miyaad waalan tahay waa kuma waa talyaanigii waa laacibkii fiorentina balermo hillas verona naadiga bayer munich iyo qaranka talyaaniga lukatoni lukatoni dabaaldeggiisana muxuu ku soo baxay muxuuse ku yimid isagoo sidaan idinka soo sheekeeyey goobtaa fadhiya ayuu saaxiibka ku yidhi niyo waxaa tahay haddaaf bilfidra ciyaaryahan u dhashay gooldhalin ismana ogin laakiin nambar wan baad dunida ka noqon doontaa kadibna isagu xilligaa ismuu aaminsanayn manuu aaminsanayn nambar wan baad dunida ka noqonaysaa iyadoo xidigo badan xilligaa ay dunida joogeen kadibna aryu crazydii waxay u noqotay celebration ilaa iyo uu qaaday goordhalintii horyaalka talyaaniga uu qaaday wolkaabka uu bayer munich tegey oo uu qaaday goordhalintii horyaalka jarmalka bale markuu fiorentiina joogay uu noqday ciyaartoygii ugu gooldhalinta badnaa horyaalada yurub ee waaweyn oo uu qaaday golden shuuga kabta dahabka ah oo koob iyo soddon gool uu sannadkaa dhaliyey ilaa maalintii uu saaxiibkii kelmaddaa ku yidhi ilaa maalintu ka fadhiisanayay dabaaldeggiisu sidaasuu ahaa waxaa sii dheer oo mucjiso ah ma aaminsan tahay inuu alnasrida sacuudigaa tegay isagoo dhowr iyo soddon jira oo ishiridda xilligaa kubadda adi waa iska gabagabo carabta berigii lagaga fadhiisan jiray kubadda kadibna sannad buu joogo uu soo noqonayaa hillasfiroonuu imanayaa oo markaa biida ka soo baxday hillasfiroona ayuu ku qaadayaa goordhalintii horyaalka talyaaniga waxaa intaa kuu raacda ma aaminaysaa inuu ahaa wolkaabkii weeraryahanada qaranka talyaaniga kii ugu safashada badnaa meelaya kuinta fadhiyey jalardina fadhiyey filibensaaji fadhiyey alegas dalbiyeera fadhiyey ayuu isagu ablayn ahaa oo weerarka qaranka talyaaniga hogaaminayay xilligaas oo xilligaasuu ahaaba dee ninka gooldhalinta qaaday horyaalka talyaaniga lukatoni mid ka mida agtarada kubadda cagta hollywoodka kubadda cagta balse aanay saxaafaddu aad u buunbuunin ahaa laakiin haddaaf bilfidra u dhashay inuu gool dhaliyo saaxiibkii ayaa aaminsanaa balse isagu naftiisa muu aaminsanayn lukatoni waxaan ku daawadsiin doonaa taariikhdiisa dhan isku soo duduub hal goolo madaxa oo juventus maruu joogay u dheliyey ayaa taariikhdiisoo dhan isku soo koobsanaysa marka laga imaado inuu horyaalka jarmalka qaaday laba jeer inuu ilaa balleermo markuu joogay ilaa seerabiida horyaalka u soo qaaday inuu maxaanku dhahday gooldhalinta sidoo kale uu qaaday nuefa kaabka sanadkii labadii kun iyo sideedii ay qaadi doonto naadiga sinid sanbatrasbeg ee ruushka ahayd lukatoni mid ka mid ah weeryahanadii kubadda cagta soo mareen ragga ugu khatarsanaa